baarlamaanka britain ayaa ansixiyey qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay britain uga baxayso midowda yurub baarlamaanka ayaa oggolaaday codsiga ay ra-iisul wasaaraha britain teresa may ay u gudbisay midowda yurub kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu noqdo wadahadalka heshiiska ay britain uga baxayso xubinimada midowda yurub may ayaa sheegtay in ay ku tala jirto in wax kabedel lagu sameeyo qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagi doonaan dalka ireland may ayaa sidoo kale ku tala jirta in dib usixid lagu sameeyo heshiiskii ay bishii noofembar wada gaadheen midowda yurub ra-iisul wasaaraha britain ayaa soo dhoweysay go-aanka baarlamaanka dalkeeda A majority of honourable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over Parliament's role in the negotiation of...
aqlabiyadda xildhibaanadu waxay sheegeen inay taageersan yihiin dib ugu noqoshada wadahadalka si loo gorfeeyo arrimaha ay xildhibaanada qaar walaaca ka qabaan oo ay ka mid tahay kaalinta ay ku yeelan doonaan wadahadallada mustaqbalka iyo xuquuqda shaqaalaha waxaa cad in iminka ay jirto wadiiqo toos ah oo xaqiijinaysa in aqlabiyadda goluhu ay rabaan in midowda yurub lagaga baxo heshiis laysla ogol yahay Substantial and sustainable majority in this House for leaving the EU with a deal.
laakiin afhayeen u hadlay midowda yurub ayaa gebi ahaanba arrintan ku gacan sayray isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey michel barnier oo ah mas-uulka midowda yurub u qaabilsan wadahadallada britain ayaa si kooban saxaafadda ula hadlay The only point I want to make is to, to, to confirm that the EU institutions remain united and we stand by the agreement we have negotiated with qodobka keliya ee aan rabo inaan shaaciyo ayaa ah in aan idin xaqiijiyo in hay-adaha midowda yurub ay yihiin kuwo midaysan waxaana taageersanahay heshiiskii aan ka wada hadalay britain dibna ugama laabanayno barnier ayaa sheegay in madaxa ugu sarreeya midowda yurub john claude yunker uu si waafiya uga hadli doono arrintan heshiiska ay britain uga baxayso midowda yurub ayaa marxalado kala duwan soo maray iyagoo aakhirkii bishii noofembar ay heshiis isla gaadheen xukuumadda ra-iisul wasaare theresa may iyo dalalka xubnaha ka ah midowda yurub heshiiskaasi ayaa laba toddobaad ka hor waxaa diiday aqalka baarlamaanka ee britain iyaga oo qodobada ay diideenna uu ka mid ahaa heshiiska ku saabsan xadka ay wadaagayaan britain iyo dalka ireland iyo qaabkii loo maarayn lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal kaasi oo si kumeel gaadh ah ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare may iyo midowda yurub iyada oo qorshuhu ahaa in marka ay labada dhinac kala baxaan ee ay britain si rasmiya gooni isugu taagto dib looga wada hadli doono heshiis cusub oo isdhaafsiga ganacsiga ah heshiiskan kumeel gaadhka ah ayay britain uga sii mid ahaanaysaa hannaanka cashuuraha ee midowda yurub ee u dhexaynaya ireland iyo britain dadka heshiiskan diidan ayaa sheegay in tani macnaheedu ay tahay in weli britain ay ku sii qasbanaanayso inay u hogaansanaato xeerarka midowda yurub xeerarkaasi oo iyagu sabab u ahaa in britain ay ka baxdo midowda yurub heshiiska brexit ayaa qorshihiisu yahay in uu dhaqan galo bisha marj ee soo socota laakiin haddii intaa ka hor ay labada dhinac ku heshiin waayaan qaabkii ay u kala bixi lahaayeen waxaa laga cabsi qabaa in isdhexyaac badan uu soo wajihi doono xaaladda midowda yurub iyo britain waxaana arrintaasi aad uga walaacsan shirkadaha ganacsiga oo ay dhaqaale ahaan arrintani saamayn karto hogaamiyaha mucaaradka britain jeremy corben ayaa sheegay in ay isaga la tahay in lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda talada hayse britain ay qorshaha ka bixitaanka midowda yurub dib u dhigato si wada hadallo dheeraad ah loo yeesho isagoo ku taliyey in saddex bilood dib loo dhigo arrintan madaxa sirdoonka maraykanka dan cots oo shalay la hadlay baarlamaanka maraykanka ayaa ka digay in heshiis la-aanta arrintani ay keeni karto qalalaase dhaqaale oo hoos u dhigi kara awooddii dhaqaale ee britain iyo midowda yurub